bsmi illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi clى alihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuuda sulaymaan bn اlashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabu ma jaءa fii habari maka baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaa'a yimid fii khabari maka maka khabarkeeda ku yimid wuxuu yacnii maka akhbaarteeda ku yimid fatxu maka ayuu ka wadaa sannaddii sideedaaduu dhacay maka furashadeedu ay dhacday muqadamana waxaa u sii ahaa sulxuulxudaybiya heshiiskii ayay mushrikiintii ka baxeen oo khusaaco oo nebiga dhinaciisa gashay ayaa waxaa ku soo duulay bani bakar oo iyagu dhinaca quraysh gashay qurayshna hub ayay ku taageereenay ku saacideen mar haddii marka heshiisku uu sidaas u burburay nebiga waa ku soo duulay isagoo ciidan ilaa labaiyo toban kun meelaha gaaraya yacni tobaneeyo kun ayuu ku soo aaday xaggooda dagaalowna maka ku furtay rasuulka calayhi salaatu wassalaam ayb qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثna cثمان بن أbي شhيبة qال xdثna يحيى بن آdم qال xdثna بن إdrيس وهuو cabdاللahi بن إdrيس الأwdي عن محمد بن إسحاaq عن الزهري عن عubayd اللahi بن cabdاللahi بن cتبة can mxamed bni isxaaq can الzuhriyi can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba can ibni cabaas anna rasuula اllahi salى اllahu calayh wali wasalam nebiga caamalfatxi sanadkii maka la furtay jaa'ahu alcabaasu bnu cabdilmuطalib ayaa ula yimid biabi sufyaan buu u keenay oo ula yimid ibni xarbin faaslama wuu islaamay marka abu sufyaan bimari dahraan mari dahraan meesha layidhaha ayuu ku islaamay waadi faatima ayaa hadda la yidhaahdaa maru dahraan ama waxaa la yidhahaa jamuum ayb halkaa buu ku islaamay makay ka sokaysaa marka ayb fa aslama bimari dahraan ayuu ku islaamay faqaala lahu alcabbaas cabbaas wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inna abaa sufyaan abuu sufyaan rajulun nin weeyaan yuxibu hada alfakra ammaanta jecel yacnii alfakr bimacna almadx waahanaa ammaanta ayuu jecel yahay nin oday soo ahaan jiray falow jacalta falow jacalta lahu haddaad u yeesho isaga shay-an wax haddaad wax u samayso ood marka isaga ugu madax weyneynaysid yacnii lakaana xasanan qaala waxa uu yidhi nebigu nacam waan yeelayaa haah man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin abuu sufyaan gurigiisa qofkii galo waa aamin waa nabadgalaya waxba la yeeli maayo waman aqlaqa baabahu albaabkiisa qofkii xirtana fahuwa aaminun aamin weeyaan waxba la yeeli maayo marka intaa abuu sufyaan waxa ka dhigta isagana ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa nebigu inuu ku furtay mako can watan ee heshiis inuunan ku furanin xoog inuu ku furtay maxaa yeelay sulxi qaabkaanoo kale ma laha ayb in la yidhaaho abuu sufyaan si gaara loo yidhaahdo ninkii gurigiisa galo waa iska nabadgelayaa ninkii albaabkiisa soo xirta waxba la yeeli maayo yanii ninkaan soo xiranin waxbaa la yeelaa waay marka heshiis ma jira marka heshiisna waa midkii lagu nabadgalo oo inta la kala qorto si cad loogu nabadgalaa la yidhaahdo walidaalika marka xadiidku wuxuu deliil u yahay anna makata futixat canwatan maka in xoog lagu furtay sulxi aan lagu furanin culummada jumhuurtana saasay qabaan ila shaaficiya imaamu shaafici ma ahna isagu wuxuu leeyahay maka heshiis baa lagu furtay sidaa darteed baan loo qaybinin guryaheedii iyo maalkeedii iyo aan loo qaybinin heshiiskuna kan waayo ayuu leeyahay man aqlaqa daarahu fa huwa aamin iyo man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin marka heshiis ma ahan kanoo kale heshiis waa la yaqaanaa kii xudaybiyo kale waaye kii marka yacnii inta shuruud la kala qorto dadku ay si guud u ammaan helaayeen wey waxaa kaloo tusaysa maka in xoog lagu furtay nebigu sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi saacad ayaa la ii xalaaleeyey aniga yacnii markuu ilaahay xaram buu ka dhigay saacad baa aniga xalaalla igaga dhigay inaan ku dagaalamo ayb wa innahaa caadad ilaa xurmatiha alyowm kamaa kaanad maantana sideedii horay ku soo noqotayoo laguma dagaalami karo ayb marka nebigu isagoo koofi biraad watuu soo galay daduu ku dilay ibnu khatal iyo dad badan buu ku dilay ayb umuhaani dumaashiyaalkeed baa gurigeeda soo galeen cali inuu dilow damcay markaasay nebiga u timid oo ay tihi rasuulka ilaahayow nimankaasaa gurigeygii soo galay ka warran markaasuu nebiga yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa umahaani ninkaad magangelisa annagana waa magangelinay haddii heshiis jira caam ah miyaa la dhihi lahaa yacni qad ajarnaa man ajarti heshiis buuba ku nabadgalay qof walbee adiladaas faraha badan marka waxay tilmaamaysaa maka in xoog lagu furtay oo aan lagu furanin oo aan lagu furanin maxay ahayd sulxi aan lagu furanin ayb amaa guryaheeda iyo maxaa loo qaybin waaya dhulka awalba shalaan soo sheegnayo dhulalku iyaga imaamka ayaa ikhtiyaarkeeda leh ama waa waqafa iska ahaanayaan ayb maxaa maka loo waqfi waayey marka guryaheeda ee waxaa la yidhi maka iyadu waa munaaqu kulli nnaas munaaqu lmuslimiin waa meesha muslimiinta o dhan ay soo aroorayaanay ku furanayaan wa saa darteed marka lama waxaynin lama ogola yacni lama qaybinin muina iyo musdelifo iyo dhulalkaasoo dhan waxaa weeyaan waxay u furan tahay oo ay waqaf u tahay dadka xujaajka ah ama dadka soo cumraysto waana midda keentayba in laysku khilaafo guryaha maka ma la yeelan karaa mase lama yeelan karo waa ogtihiin khilaafka ka taagan ayb sida xooga badanna guryaha maka in la yeelan karo oo la ijaaran karo way tahay waa bannaan tahay taas laakiin si guud meelaha lagu cibaadaysto oo kale dad gaara ma laha nin walbaa waa u furan tahay cumar waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray xilliyada mawsimka guryaha yaan la xiranin sida qofka xaajiga oo u soo galo iskaga seexdo hadduu doonan ayb sidaasuu dhihi jiray haddana sidaasoo ay tahay ayaa daar ow safwaan ibnu umaya ku lahaa maka ayuu iibsaday cumar xabsigowna ka dhigay marka in wax la yeelan karana waa tusaysaa ayb marka maka buldaanta kale lamid maaha dhulkeeda iyada lama qaybqaybin karo dhulkeediio iska dad gaara looma qaybqaybin karo dadka iska lahaabaa sidooda nebiga ugu daayey oo iyagaa ku islaamay sidooduuna ugu daayey sala allahu calayh ali wasalam ayb qال xdثna محمد بن cمر الرازي qال xdثna سلمة yعن بن الفضل عن محمد بن إسحاq عن الcabاس بن cبدالله بن mعبد عن bعضi أهلh عن بن cabاaس qاal لma نزل رasuuل الlahi slى الlaه عليه لي وsلم nbigu markuu degey mara hrاan meeشhaa mara ظahrاan markuu degey qaala الcabاaس cabاas waxa uu yidhi qultu waxaan idhi walahi baan ku dhaartay lin dakla rasuulu الlahi slى الlaه عليه لي وsلم nebigu haddii uu soo gala makata mako canwatan xoog uu ku soo galo qabla an ya'tuuhu intaysan u imaanin ka hor fayasta'minuuhu oo markaa yacnii ammaan ay ka dalbadaan intaanay yacnii u imaaninoo ammaan aynan ka dalbannin haddii nebigu uu maka galo innahu la halaaku quraysh wallaahi baan ku dhaartay quraysh halaaggeedii iyo baaba'eedii quraysh waa ku baaba'aysaa sidaa fajalastu calaa baklati rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga baqashiisii baan ku fadhiistay korkeeda faqultu waxaan idhi lacallii ajidu inaan arkaan la arkaa daa xaajatin xaajo mid u saaxiiba dan ya'tii ahla makata reer maka u tago bal qof dan iyo wax leh oo reer maka u khabargeeya inaad aragtaa laga yaabaa baan is-idhi fa yukhbirahum markaa u sheego bimakaani rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu meesha uu joogo liyakhrujuu ilayhi say ugu soo baxaan fayasta'minuuhu ay ka ammaan dalbadaan fainnii anigu laasiiru fainnii la asiiru id samictu fainnii aniga oo la asiiru soconayo id samictu waxaan maqlay kalaama abi sufyaan baan maqlay wa budayla bna warqaa warkiisii baan maqlay faqultu waxaan idhi yaa abaa xandala abuu sufyaan yaa isagana la dhihi jiray ayb facarafa sawtii codkaygii buu gartay qaala waxa uu yidhi abulfadl ayb yani anta abulfadl miyaa tahay cabbaas qultu nacan baan idhi haa qaala waxa uu yidhi maa laka maxaa kugu dhacay fidaaka abi wa ummi aabbahay hooyaday baan kugu furtaay qultu waxaan idhi haadaa rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama waa kan rasuulkii iyo wannaasu dadkii qaala famalxiilatu xeeladdu marka maxay tahay saan yeelnaa buu yidhi marka abu sufyaan nin caqli badan buu ahaa haddii nebigu kan yahay ciidankiina kan yahay saan yeelnaa marka qaala waxauu yidhi fa rakiba khalfii gadaashayduu soo fuulay warajaca saaxibuhu budaylna waa iska laabtay falammaa asbaxa markuu soo waabariistay qadowtu bihi calaa rasuuli illahi sal l slam nebigan ula soo kallahay fa aslama waa islaamay abuu sufyaan qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow ina abaa sufyaan abuu sufyaan rajulun yuxibu hada alfakra waa nin ammaantan jecel fajcal lahu shay-an wax u samay qaala nacam buu yidhi haah qaala waxa uu yidhi man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin abuu sufyaan daartiisa qofkii galo waa aamin waa la dhaafayaa waman aqlaqa calayhi daarahu daartiisa qofkii isku xidhana fa huwa aaminun waman dakhala almasjida masjidulxaraamka qofkii galana fa huwa aaminun weeyaan waa la daynaya qaala fatafaraqa annaasu dadkii way kala yaaceen ilaa duurihim guryahoodii bay u kala yaaceen wa ila almasjidi iyo masaajidkay u kala ordeen ayb marka sulxi tan oo kale lama dhaho dad sidaa u argagaxay ordaya oo ayb dadkii marka saasay u kala tageen ayb qaala xadaana alxasan bnu صabaax qaala xadaana ismaaciilu yacni bni cabdilkariim qaala xadaanii ibraahiim bnu caqiil bni macqil can abiihi can wahbin qaal sa'altu jaabiran jaabir baan su'aalay hal hanimuu ma haniimaysteen yowma alfatxi maalintii maka la furtay shay-an wax qaala laa buu yidhi maya marka maka waxay bilaadda kale uga duwanaatay lama haniimaysanin iyada dadkeedii baa intee badankoodu way ku islaameen waana loo daayey waxoodii dhulkiina de nebigu maba qaybininoo waxay ahayd waa dhul mansak ahoo loo cibaado tago waaye oo way ka duwan tahay dhulalka kale ee wax xoolo ah iyo hanti oo laga qaadayna ma jirinoo sidooda unbaan loo daayey ayb iyaga marka nafsado ahaantoodana dadkooda dagaalamayana maxaabiistiina nebiga awalba khiyaar u lahaayo fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaa'an marka mannibuu ku sameeyey waa iska daayey idhabuu faantum ulaqaa saa ayuu yidhi qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahiidiyu marka imaamu shaafici isaga waxaa ku xambaaray inuu yidhaha sulxi baa maka lagu furtay isaga wuxuu leeyahay wax kasta oo dagaal lagu qaato wax allaale waxay doonaan ha aadan dhul hanti ma guurta iyo guurtaba ha noqotee waa in la qaybiyaa buu leeyahay mar haddaan ciidankii loo qaybinin waa fey marka muslimiintii baa sulxi ku qaatay sulxi haddii lagu qaatana amruhu ila alimaam imaamka iskale imaamkana waa daayey iska marka muqadamadaasaa ku xambaartay tan laakiin adilo badan baa jirta nebigu inuu maka bannaystay oo xalaalsaday ayb culimmaduna marka badankood jumhuurulculamaa in xoog lagu furtay qabaan madaahibta saddexda ah iyo a'immada badankood ayb xataa waxaa la yidhi imaam alghazaali oo fuqahada shaaficiyada ka mida kitaabkiisa wasiidka qowl aan shaafici laguba aqoonin buu xikaayooday oo wuxuu yidhi imaamu shaafici waxa uu qowl buu leeyahay dhahayo ina makata futixat canwatan mana lagu yaqaan shaafici qowlkaas ibnulqayim marka wuxuu leeyahay waxaa aad ula adkaatay oo hariib la noqotay makaa sulxi lagu furtay markay hariib la noqotay ayuu qowlkan marka sheegay buu yidhi ayb wasiidkiisa ku sheegay zaadka saas uu leeyahay calaa kullin marka qowlka shaafici waa in sulxi lagu furtay laakiin sulxi sida xooga badan xoog in lagu furtay baa maka saxeex ayb qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahidiyu qaala xadaanaa salaamu bnu miskiin qaala xadaanaa haabitun ilbunaaniy can cabdillahi bni rabaxin alansaariy can abi hurayrata ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama nebiga lamaa dakhala makata maka markuu galay saraxa zubayra bna alcawaam zubayr ayuu markaa diray wa abaa cubaydata iyo abaa cubaydata bna aljaraax wa khaalida bna alwaliid iyo khaalid buu diray cala alkhayli farda ayuu la diray iyagoo fuushan wa qaala waxa uu yidhi yaa abaa hurayrata abuu hurayrow ihtif bilansaar ansaar iigu qayliyo ii wac qaala waxa uu yidhi nebigu marka ansaartii waa loogu wacay dabcan ayb uslukuu qaada haada ariiqa jidkan qaada falaa yushrifanna lakum axadun qofna yowsan idiin soo muuqanin ilaa hadduu idiin soo muuqdo anamtumuuhu waad seexinaysaan yacnii waad dilaysaan qofkaad aragtaanoo idiin soo daahiro oo idiin muuqdo dila ayb fanaadaa munaadin mid baa dhawaaqay dhawaaqaya laa quraysha bacda alyowm hadday sidaa jirta marka laa quraysha quraysh bacda alyowm maanta kadib ma ahaanaysan faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi man dakhala daaran guri qofkii gala fahuwa aaminun waman alqa silaaxa hubka qofkii iska tuurana fahuwa aaminun isaga waa la daynayaa nafsadiisa in xoog lagu furtay sooma aragtid marka ayb ansaar marka muxuu ugu wacayaa nebiga sala allahu calayh waali wasalam culammadu marka waxay yidhahdaan muhaajiriinta waxaanu ugu wicin lacalla inay u naxaanoo u jiir naxaanoo ka baqay ayb marka nimankan maadaama heshiis ay ka baxeen dadaan aqoonin baa la gelina marka ayb ansaar buu marka ku yaaciyey marka ansaar galab iyo qofkaad aragtaanna dila ayb ila iyagii baa marka meel xun istaagay mowqif aad u xunay istaageen iyagoo marka nebiga yacnii magaaladii uu joogay iyo isagoo iyaga ka dhashay oo yaqaanaan iyagaa cadow koowaad u noqday dadkii kalea rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayb markaasuu sidaa wuxuu u yidhi ansaar marka uu tago sidaa ku dhe abu hureyra igu qaybo ayb markaas man dakla daaran fahuwa aaminun waman alqa silaaxa fahuwa aamin wacamada sanaadiidu qurayshin quraysh odayaalkeedii way qasdeen marka way tageen fadakhaluu lkacbata kacbadii ayay marka galeen tay tageen bay kacbadii galeen faasa gurigii baa ciriiri ku noqday bihim iyaga kacbadii yani beydkii meesha yani gurigan madow gudihiisay galeen nacam meeshii baa marka ciriiri ku noqotay wadaafa اnabiyu sal اllahu alayh ali wasalam nebigii waa dawaafay wasallaa khalfa lmaqaami buu ku tukaday uma akhada wuxuu qabtay nebiga bijanabatay اlbaab albaabka labadiisii dhinac ayuu marka qabtay waa furay fakharajuu way soo baxeen fabaayacu اnabiya sal اllahu alayh ali wasalam nebigii bay la mubaayacoodeen cala اlislaami bay kula mubaayacoodeen marka albaabkii buu soo furay waa soo baxeen marka islaamkii bay kula mubaayacoodeen waa laisla daayeen idhabuu fa antum ulaqaa nimankaa marka ilaa saacaddaas nebiga dagaal unbay kula jireen saacaddaa marka madaxooda markii uu galay yacnii in bis ay tahay ayaa markaa dambe ay markaa ilaahay sidaa ku soo duway ayb dee intoodii badanna ama kulligood yacni islaamkoodu waa wanaagsanaayey ayb laakiin waxay noqdeen dad islaamkii soo galay waqtii yacnii muhaajiriintii ansaartii baa ka hormaray iyaga marka bacda alfatxi dadkii soo islaamay iyo isku mid maahan qabla alfatxi dadkii islaamay oo soo halgamay oo dadaalay ayb qaala abu daawuud abu daawuud waxau yidhi samictu axmed bn xambal baan maqlay wa sa'alahu rajulun isagoo nin baa uu su'aalay qaala waxau yidhi makatu canwatan hi yacnii canwatan xoog miyaa lagu furtay hiya iyada makatu maka canwatan hiya hiya iyadu futixat canwatan miyaa lagu furtay xoog qaala waxau yidhi imaam axmed eish yaduruka muxuu kaa dhimayaa maa kaanad waxay ahaataba waxay ahaataba hadday ama sulxi lagu furtay ama haddii canwa lagu furtay maxay kaa dhibaysaa waxay ahaataba qaala markaa ninkii wuxuu yidhi fa sulxun sulxi miyaa marka fa hiya sulxun miyaa maka iyada qaala waxau yidhi laa maya xoog baa lagu furtay marka canwada sulxigii marka waa diiday soo maarita ayb laakiin iyada marka axkaam gaara yeelato guryaheedii iyo waxyaabaha lama qaybqaybinin marka sidii la yidhaahdaba baabu maa jaa fii khabari اaa'if baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaa'a yimid fii khabari اaa'if aa'if khabarkeeda ku yimid aa'if iyada shanigeeda daa'ifna qabiilo kaloo weynaa deganaydoo haqiif la dhihi jiray oo carabtu marka qoraysh iyo haqiif baa ugu awood roonaan jirtay ayb qoraysh marka waa la muquuniyey kadib marka haqiifna waa markii dambe iyo qolooyinkii kale hawaasin iyo waa tii iyaguna marka laga adkaaday wafdi ahaan bay marka nebiga ugu yimaadeen iyaga markaa markii maka la furtay kadib wufuud marka caamul wufuuda iska yimid marka wufuuddu marka qolo walba marka dad bay soo dirsanaysay way islaamayeen marka waana midda nebiga lagu yidhi idaa jaa'a nasru اllahi wاlfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin اllahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wاstaqfirhu inahu kana tawaaba qال xadثna الxaسن بن صباح qال xadثna إسmاعيiل yعن بن cabdالكريم qال xadثnii إbrاhيم بن عقيل بن منبه qال xadثnii إbrاhيم بن عقيل بن منبه عن أبيه عن وهب qاal سألtu jاaبiرا jاaبiر baan su'aalay can شharط ثقيif reer ثقيif شhardigii ay nebiga la galeen id baayacad markay la mubaayacootay an شhأni ثقيif ma idin can shardi aqiif bor waa isku macno haqiif sha'nigooda ama haqiif shardigooda id baayacad markay la mubaayacootay qaala waxa uu yidhi ishtaraqad waxay shardistay shardisatay cala اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga korkiisa ay ku shardisatay allaa sadaqata calayha wax sadaqaha korkeeda inuusan ahaanaynin zake inaynan dhiibaynin walaa jihaada jihaadna dushooda inuusan ahaanaynin ayb jihaadna korkooda inaanu ahaanaynin وأنhu samca النabiya slى الlaه عalيه alي wsلm nebiga ayuu maqlay bacda dalika intaa kadib yaquulu isagoo dhahayo sayataصadaquuna way sadaqaysan doonaan wayujaahiduuna waa jihaadi doonaan idaa aslamuu hadday islaamaan ayb marka nebiga shardigaa iyagoon wato ayuu ka ogolaaday ayb inay yani zake inaan laga qaadaynin inaysan jihaadaynin markaa nebigu wuxuu yidhi sayatasaddaquuna wayujaahiduuna maxaa lagu xambaaraya hadda qof ma looga qaadi karaa bayca axkaamta qaar in laga dhaafo maya laakiin tan maxaa lagu xambaarayaa jaabir baa wuxuu leeyahay nebiga isagu waa ogaaday arrin nebiga khaas u ah bay ahaydoo wuu ogaadayo nebigu inay sadaqaysan doonaanoo jihaad la imaan doonaan buu ogaaday isagu saa darteed buu saa u yidhi laakiin axkaamta iltizaamkeeda waa laga rabaa qof walba inuu iltizaamo axkaamta marka iltizaamkeeda iyo samaynteeda waa kala duwan tahay ruuxu hadduu iltizaamo dusha u rito laakiin uu googooyo waa dembiilo un laakiin islaamka ugama baxayo soo ma garani laakiin haddaan axkaamtaba laasimsaninba oo dusha uusan u ridanin maba islaaminba qofku waa gaalnimo midda iyadan ayb iyaga marka arrin nebiga khaas u abay ahayd baa ayb قال xدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منjوف قال xدثنا أبو داود وهو أبو داود الطyالسي عن حماad بن سلمة عن حمaيد عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري عن cثمان بن أبي الcاaص انقiضاع baa meeشhan ku jira lyhi mrka cثmaan iyo xaسن iyo cثmaan ayb أنa وفد ثaقيif wفdigoodii لama qadimuu markay soo galeen calىa rasuuل الlahi صلى اه علي sلم ay u soo galeen أنزلهم المسجida maسaaجidkuu dejiyey waxaa laga qaadanayaa marka dadka iyagoon weli islaamin oo gaalo ah in masaajidka la soo deji karo masaajidkii baa la soo dejiyey siay dadka muslimiinta u arkaan dhaqankooda iyo salaadooda iyo say u arkaan ay bannaan tahay liyakuuna si uu u ahaado araqa mid u jileec badan sidaa liquluubihim quluubtooda siay quluubtooda u jilecsanaato faishtaraduu calayhi nebiga korkiisay waxay ku shardisteen allaa yuxsharuu inaan jihaad lagu qorin allaa yuxsharuu macnaheedu inaan la soo xashirinin yacni istinfaar iyo jihaad inaan loo dirin ayb saa weeyaan walaa yucsharuu dhulkooda beeraha ka soo go-ana inaan laga zakeeyo zake laga qaadin allaa yucsharuu hadda canshuur lagama wada waa zakada maadaama maalka zakada oo dhulka wax ka baxo cushur baa la bixiyaa toban meeloodoo meel ama nisful cushur marka walaa yucsharuun macnaheedu waxaa weeyaan aan zake laga qaadin walaa yujabbuu inaan salaad la farin oo ynan tukanin atajbiyatu waxaa weeyaan waa foorarsiga ama rukuucda ayaa laga keenay min atajbiya ayb inaynan tukanin faqaala rasuulu اllahi sal ly slam nebigu waxa uu yidhi lakum waxaa leedihiin allaa tuxsharuu inaan jihaad laydinkugu yeerin walaa tucsharuu iyo inaan zake laydinka qaadin walaa khayra fii diinin khayr ma leh diin laysa fiihi rukuucun rukuuc aynan ku dhex jirin salaadda marka nebigu waa ka diiday salaadda ma yeelin waad tukanaysaan maxaa yeelay diin aan rukuuc lahayn oon salaad lahayn diin ma aha marka maxay ku kala duwan yihiin culammadu waxay yidhaahdeen waxay ku kala duwan yihiin jihaadku waxaa laga yaabaa markaas in aanuba waajibinba mar kastaa waajib iskama aha isaga waa yacni ama waa farducayn kololbau farducayn noqdaa intiisaba sidiisa caadigana waa fardu kifaaya marka waxaa dhici karta mararka qaar cadow inuusan hadda markaa gudaha ku jirin baa dhici karto oo hadda iyaga aan si farducayn ahaan aan looga rabin markaas jihaadka ayb oo jihaadku marka camal waxaa weeyaan kolna waajibo mararna aan markaa waajibaynin oo si cayni ah uusan u waajibaynin ayb zakada iyadana waxaa dhici karta inaan wakhtigeedaba la gaarin ilaa iyada laftirkeeda waa xawl sanadkii bay hal mar waajibtaa inaan la joogin baa laga yaabaa marka laakiin salaadda iyadu mar walba wax taagan way soo ma garanin marka salaadda waajibnimada salaadda iyo waajibnimadan kale ee zakada iyo jihaadku isku mid ma aha bacdi naas oo marka waxaa jira mararka qaar waajibka salaadda iyo waajibka jihaadka isdhex yaaciya oo jihaadku sida salaadoo kale waajib u yahay dhahaya sida salaad waajib uma noqon karan ayb maxaa yeele salaadda iyada maalinkii shan jeer bay ugu yaraan waxay tahay ayaa lagaa rabaa jihaadku isaga marka maalinkii shan jeer inaad maalin walba jihaadda maa qasab ah marar baaba yacni sanadkii mar lixdii bilood yacni mar hadduu fardu cayn oo noqdo laftirkeedana maalinku qofku hadduu mar iska soo jihaado ku filan ayb yacni ma la dhihin marka shan jeer qofku inuu marka maalinkii uu jihaado ama ka badan uu yeeli karaa ama ka yar marka wujuubka salaada iyo wujuubka jihaadku waa kala duwan yahay ayb marka wujuubkaa kore haddaan laga hadlaynin waajibnimadaas kore haddaan la sheegaynin saa darteed baa marka nebigu sala allahu calayh ali wasalam ugu yidhi diin aan rukuuc lahayn diin maa waa ka diidataa laakiin jihaadka iyo sakadu waa ka yeelay macnaha marka uu uga yeelayna sayatasaddaquuna wayujaahiduunadaas isagaa ogaaday inay samayn doonaan sidaasaa marka jaabir laftirkiisu marka uu tilmaamay ayb khaaabi laftirkiisana saasuu sheegaya wayushbihu an yakuuna الnabiyu salى اllahu عalيه ali wasalam inamaa samixa lahum biاljihaadi wالsadaqati liannahumaa lam yakuunaa waajibayni fi اlcaajili lianna الsadaqata inamaa tajibu bixuluuli اlxawl ayb wاljihaada inamaa yajibu lixuduuri اlcaduwi faama الصalaaةu fahiya raahinaة fii kuli yowmi walaylaة fii awqaatiha اlmawquutati ayb walam yujiz an yashtariطuu tarkahaa ma uusan u ogolaanin marka waqad su'ila jaabiru ibn cabdillaahi can ishtiraadi faqiif allaa sadaqata calayha walaa jihaad faqaala jaabir wuxuu yidhi calima annahum sayatasaddaquuna wayujaahiduuna idaa aslamuu sidaa baa nebigu uu ogaaday marka waa kaas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii xukmi ardi lyaman yaman dhulkeeda xukunkiisii dhulkii yamanna see la yeelay marka qال xdثna hناad بن srي عن أbي أsامة وhuو xmاad بن أsامة عن mujاldin whuو mujاld بن سacيid waa ضaciif ninkan عن الشhacbiي عan cاamir بn شhهri qاal khرجa rasuul الlah sl اه sلم nebigaa baxay faqاalat lii hmdaanu reer hmdaan baa waxay igu yidhaahdeen hal أnta aatin adigu ma tahay ku imaanayo u tegayo hada الrajula ninkan nebigay u jeedaan wamurtaadun lanaa horjoogana ku noo noqonaya adiga ma tahay horjooge ma noo noqonaysaayo sahan aan dirsanno oo adiga markaa ma nooga war keenaysaa murtaad huwa raa'id raa'idkuna waxaa la yidhaahdaa qofka horjoogaha u ahoo dadka u baxo oo akhbaarta u soo qaado oo warka u keeno ayb waata la yidhaha marka alraa'idu laa yakdibu liahlihi raa'idku alraa'idu laa yakdibu ahlahu raa'idka ehelkiisa been uma sheego dadkii dirsaday ninka raa'idka hadduu dadkiisii been u sheegay bis waaymarkaa wuxuu yidhi fain radiita lanaa shay-an haddaad wax noogaga raalli noqoto qabilnaahu waa yeelaynaa wain karihta shay-an haddaad wax kahatana karihnaahu annaguna waa nacaynaa adaan kugu yanii yani adaan marka waxaa weeyaan aan kugu gowracannahay qultu waxaan idhi buu yidhi nacam haa faji'tu waan imid xataa qadimtu calaa rasuuli illahi sal l slam intaan nebiga uga soo galay faradiitu amrahu arrinkiisii baan raalli ka noqday wa aslama qowmii qoomkaygiina way islaameen wa kataba rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu qoray hada alkitaaba warqadan ilaa cumayr ba u qoray dii murraan ninkaabuu u qoray qaala waxa uu yidhi caamir baa dhahaya caamir ibnu shahr ayaa dhahaya qaala caamir waxa uu yidhi wabacaa maalikun maaliku bnu muraara maalik bnu muraara waxa uu diray alruhaawiy wa bacaa wuxuu diray nebigii maalika bna muraarata ayuu diray alruhaawiya ila alyamani buu u diray jamiican dhammaanteed marka jamiican waa xaalo laakiin waxaa laga xaalaynaya waxaa weeyaan yaman jamiican xaal ay tahay yaman mid yani dhammaanteed ayaa ninkaabuu u diray faaslama cakku ayaa islaamay faaslama cakkun duu khaywaan qaala waxa uu yidhi faqiila licakin baa waxaa lagu yidhi indaliq ilaa rasuuli illahi sal l salam war nebiga u tag fakhud minhu alamaan heshiis ka soo qaado calaa qaryatika magaaladaada iyo maalika maalkaada faqadima ninkii waa soo tegay isaguna wa kataba lahu rasuulullahi sal l slam nebiga wuxuu u soo qoray bismi illahi raxmaan اraxiim min muxamadin rasuuli illaahi licakin dii khaywaan in kaana saadiqan fii ardihi in kaana haddii uu yahay saadiqan mid run sheegaya fii ardihi iyo wamaalihi iyo waraqiiqihi ku run sheegayo falahu lamaanu ammaan buu leeyahay wadimat ullaahi magantii alluu leeyahay wadimat muxamadin rasuuli illaahi iyo magangelyadii nebi moxamed wa kataba khaalid ibnu saciid ibn alcaas baana qoray ayb xadiidkan marka isaga isnaadkiisu waa daciifo mujaalidkaa baa ku jira ayb qaala xadaanaa moxamed bnu axmed alqurashiyi whaaruun bnu cabdillaahi ana cabdاllahi bna zubayr jaa'a أن cبdاللahi بن زbayr xadaثahم qاala xadaثna فرج بن سacيidi qاala xadaثnii cmي ثاaبت بن سacيid yacni bna abyad can abiihi saciidin can jaddihi abyada bna xamaal annahu kallama rasuul اllahi sal l slm nebigu ula hadlay fi sadaqati buu kala hadlay xiina wafada calayhi markuu u wafdiyey faqaala wuxuu yidhi yaa akhaa saba saba walaa yacni ninkii ka dhashayoo yani akhaa saba wuxuu ka wadaa war ninkan reer saba ahow walam yabqa minhu ay laa budda min sadaqatin isaga marka sadaqaduu nebiga kala hadlo wuxuu yidhi sakada iga daa bani aadan iyo maal isaga ayb waxa tirada badanoo uu haysto inta yartaa ay sakadanba u arkaan wuxuu malaynayaa haddii laga qaado inay wax ka barmayaan ayb allahu mustacaan markaasuu nebigu wuxuu yidhi laabudda min sadaqatin waxaa qasab ah oo lagama maarmaan ah zaka inaad dhiibtaan faqaala wuxuu yidhi inamaa zarcuna alqutnu inamaa zarcunaa annaga zaraceenna abuurkeenna alqutnu suuf suufka dharka laga sameeyo unbaan beerannaa annagu ayb yaa rasuul allah rasuulka ilah inamaa zaracna alquna ama alqana alquna zaracnaa dhigan ma jiro waxaan beernay annaga alqutna suufaan beernay yaa rasuul allah waqad tabadadat saba reer sabarna waa kala firdhatay oo adduunyaday ku kala yaacday ayb oo dadkaaba loogu maahmaahayo waxaa la yidhaahdaa qoladaasi qoladii kala yaacdo adduunyada u kala yaacdo ayaa waxaa la yidhahda tafaraquu ka ayaadii saba sidii reer saba ay u kala yaaceen dadkaa u kala tageen walam yabqa minhum maharin ilaa qaliilun wax yar unbaa ka haray bima'rib ma'rib meesha la yidhaahdo wax yar baa ku hartay fasaalaxa nabiy اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga allou la heshiiyey calaa sabciina qullatan ayuu kula heshiiyey toddobaatan yani badlad yani toddobaatan xulla xulla waxaa la yidhaha marada labada mare yani marada go-a kore iyo midda hoos laga wato isku jooga toddobaatan xulle oo min qiimati wafaa'i bazi macaafir magaalada macaafir la yidhaahdo dharkeeda qiimaheeda la mid ah dhar qiimo badan buu ahaa kulla sanatin sanad kasta inuu keeno caman baqiya wixii haray xaggooda uu ka keeno min saba bima'rib ku haray dadkii reer saba ka harayoo ma'rib joogo inuu intaa ka guto uu ka keeno ayb falam yazaaluu kama aynan zuulin yu-adduunahaa inay gudanayaan badladaha inay keenayaan xataa qubida rasuulu llahi sal slam intii nebiga laga oofsaday waina alcummaala intaqaduu waina alcummaala dadkii marka sakada iyo xoolaha sadaqada ururinayay intaqaduu calayhim way ku buriyeen markaa bacda qabdi rasuulillahi sal slam markii nebiga la oofsaday oo uu dhintay fii ma saalaxa abyad bnu xamaal rasuulallahi sal slam fi lxulali sabciin toddobadii toddobaatankii badladood dadkii dambe ee iyagu umaal cumaasha ahaa ayaa markaa ku buriyey oo waa heshiiskii waa uga baxeen heshiiskii marka way joojiyeen dad markii nebiga la oofsaday kadib faradda daalika abuubakrin abubakar baa soo celiyey kaa calaa maa wadacahu rasuulu llahi sal slam sidii nebiga yeelay oo u dejiyey ayuu ku soo celiyey xataa maata abuubakrin intuu abubakar ka dhintay falamaa maata abuubakrin markuu dhintay intaqada daalika sulxigaa waa baaba'ay wasaarat cala sadaqati wasaarad waxay ahaatay marka cala sadaqati zaka unbay markaa noqotay wixii ka dembeeyey ee marka qudni iyo suuf wax hadda laga sakeeya ma aha aa dhulka ka baxay laga sakeeyaa suufka ka mid ma aha marka maxay noqonaysaa marka walacalla yacni inuu la ekaa qiimatu zakaati curuudi اtijaara maadaama ay ka ganacsanayeeno tijaaro ahaan sakadeed ahaan baa looga qaadi jiray markii dambe markan horena heshiis unbaa marka sidaa uu ahaa ayb sadaqadan marka uu sheegaayo waa curuudu tijaaro ahaan baa looga qaadi jiray ee loogama qaadi jirin suuf isaga lagama sakeeye dabcan baabu ikhraaji اlyahuudi min jasiirati اlcarab yahuudka bixinteeda caddaynteediibuu u baab yahay min jasiirati alcarab laga bixiyo jasiirati alcarab laga saaro ayb dhulalka islaamka saddex ay u qaybsamaan marka laga hadlaayo ayb alimaamu اlbaqawi macaalimu tansiilka sida uu sheegayo yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun aayaddaa markuu sharx oo fasiraayo wuxuu yidhi wajumlatu bilaadi اlislaami fii xaqi اlkufaari cala alaaثati aqsaam dhulka islaamka gaalada marka loo fiiriyo degaankoodu waa saddex qaybood buu yidhi ayb xaramun dhul xaram ah ayb falaa yajuusu lilkaafiri an yadkhulahu bixaalin xaramka gaal inuu sina ku gala ma bannaano ayb dimiyan kaana ow musta'manan ama dimi ha noqdo ama mid mustamana ha ahaado ayb lidaahiri hadihi اlaaya inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu اlmasjid alxaraama ayb haddii marka erge ay gaaladii soo dirsadaan amiirkii muslimiintana ou xaramka saldhigiisu yahay oo caasimadiisu ou xaramkii yahay maka ama madiino oo wax ka maamulayo kale see la yeelayaa wuxuu u dirayaa dad bax buu leeyahay dad ka soo qaado warqadaha iyo fariintu xaramka bannaankiisa ugu tago warqadda waa laga soo qaadaya oo loo keenaya marka ama hadduu doonaa saa u tegaya laakiin marka risaalow wadaa xaramka soo galo maya saasuu yidhi ayb oo loo idmi maayo marka fii dukhuuli اlxarami bal dad buu u dirayaa dadkaasaa marka khaarij alxaram uga soo qaadayo ayb qowl marka aad shaad u ahoo qariib ahoo waxaa jira kuufiyiintu ay qabaan oo iyagu ay leeyihiin gaalku haddii uu mucaahad yahay waa geli karaa xaramka laakiin waa qowl marka daahirulbutlaan qayb waa dhulka kaas qismiga labaad ama qaybta labaad oo bilaadulislaam ka mida waa alxijaaz dhulkan la yidhaha xijaaz ayb waxaa bannaan marka gaalku inuu galo uu ku galo oo aan xijaaj oon xaramkii ku jirin ogooayb gaalkii markaa inuu galo waa u bannaan tahay idin inuu ku galo idin ilimaam iyo wax la mid inuu ku galo laakiin laa yuqiimu fiiha akara min muqaami safar inta uu safarku joogo meel ka badan ma joogi kara laakiin muqaamu safar waa meeqo maalmood saddex beriwa saddex maalmood ka badan ma joogi karo xijaaj xijaaj marka dhulkan uu leeyahay isagaa marka sheegi doona ayb waa dhulkan hadda marka makiya madiine iyo wixii ku dhex jiro iyo dhulkan marka ilaa iyo yacnii najdi ka soo sokeeyo ayb jiddo iyo meelahaas oo dhan waa gelayaan marka xijaajay ku jiraanay soo gelayaan ayb oo wuxuu leeyahay marka xadiidka nebiga iyadana marka loogu diidayaa lain cishtu in shaa allahu tacaala laukhrijanna alyahuuda waاlnasaara min jasiirati اlcarab haddaan noolaado wuxuu yidhi yahuud iyo nasaaro waa ka saaraya jasiirat اlcarab xataa laa adaca fiiha ilaa musliman ilaa aanan uga tegin ilaa qof muslima ma ahani cumar ayaa marka ka raray ayb oo cumar baa quxiyey haddii marka ganacsi ay u imaanayaan ama shaqo ay u imaanayaanna cumar wuxuu u muddeeyey saddex maalmood ganacsi iyo hadday rabaan inay wax soo rogaan saddex maalmood buu siiyey waa siyaasatu cumar ayb iyada in la raacaana wanaagsan ayb waa khaliifkii marka alkhaliifatu raashid isagaana marka wuxuu u xadeeyey saddex maalmood isaa u xadeeyey muqaamu safar maxaa yeelay saddex maalmood qofku muqiim waaye lama dhihi karo laakiin wixii saddex maalmood ka badan qofkii baa wuxuu noqonayaa muqiim muqiimkiina wax nebigu diidaaya ayb marka saxaabada fahamkoodu saas walidaalika culammada fuqahada markay leeyihiin qof hadduu safro magaalo uu dego saddex maalmood wixii ka badan yacnii afar maalmood yowmulkhuruuj iyo yowmudukhuul laga bixiyo hadduu afar maalmood joogayo salaadda waa dhammaystirayaa meeshay ka keeneen meeshan waa meel sahlan ha u malayno maxaa yeelay qofku wixii afar maalmood ka badan saddex maalmood wixii ka badan waaba muqiim ayuu noqonayaa xadiidka nebigana wuxuu aha sala allahu calayh ali wasalam dadkii muhaajiriintae maka ka hijrooda madiine aaday nebigu waa ka reebay qofka muhaajiriga inuu nagaado uu joogo maka saddex maalmood wax ka badan marka muhaajiriinta saddex unbay joogi jireen saddex ka badan xaaraanay ka ahayd maxaa yeelay bacda alaaati ayaam wuxuu noqonayaa meel uu ilaahay dartii uga soo hijrooday nin ku noqday oo joogay oo degay buu noqonaya soo ma fahmayb xugn marka muhaajiriintu gaar u lahaayeen oo nebigu sal اllahu alيh ali wasalam saddexda maalmood marka xadkeedu waa iqaamada yaa wixii ka badan iqaamadii baa imaanaysa ayb waana sida ay saxaabadu fahmeen iyo iyo culammadii salafka imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo afartaas maalmood bay qabeen ayb taana marka cumar saddexdaas maalmood buu marka xad uu ugaga dhigay oo u xadeeyey jasiirat اlcarab marka intee la dhahaana jasiirat alcarab xaggee la yidhaahdaa min aqsaa cadani abyan jasiirat alcarab xuduuddeeduu sheegaa alimaamu albawowi wuxuu leeyahay cadan laga soo bilaabo cadan cadantan dhow waay cadani abyan kan waay cadantan ayb ilaa riif alciraaq ilaa baadiyaha ciraaq laga gaaro xuduudda ciraaq iyo xijaaj baadiyaha ciraaq ilaa laga gaaro fi tuuli dherarka wa amaa fi lcardi xuduuddu waxay tahay jiddo laga bilaabo jidda iyo wixii ku dhow dhow min saaxili اlbaxri oo badda ah ilaa intee la geynaya marka ilaa aطraafi shaam ilaa iyo shaam darfaheeda marka dhankanna jiddo laga ka bilow ilaa iyo shaam tag shaam suuriya oo bilaadi suuriya atraaftaas tag dhankan kalena cadan ilaa iyo ciraaq ayb marka waa inta jaziirat اlcarab waa inta carabtu degan tahay oo meesha yani dhulka islaamka asalka ahna ah ayb taas waay marka midda mar jaziirat اlcarab nebigu uu leeyay waa ka raraya laakiin culammada xadiidkan waxay u fahmeen jaziirat اlcarab oo dhan looma jeedee xijaazaa loo jeedaa imaam اlbaqawisina tilmaamay xijaaz baa loo jeedaa marka jaziirat اlcarab yamanaa soo gelaysa ogo marka yaman yemanna cumar ma uunan ka qaxinin yahuuddu ilaa hadda waa kuwa deggan lagama qaxinin yahuudda yeman ayb marka iyadoo jaziirat اlcarab ka mid ah ayaa haddana ay iska daayeen marka uma aynan inkastoo jaziirat اlcarab xuduud intaa leeg ay leedahay haddana midda nebigu wuxuu u muraadayaa xijaaz saasay u fahmeen ayb marka ardulxijaaz saddex maalmood bay degi karaan wixii kale maya wixii ka badan looma ogola ayb maxaa soo haray marka qayb qismiga saddexaad wuxuu noqonayaa wixii aan jaziirat اlcarab ahayn oo dhulka muslimiintana ah waa degi karaan dimo iyo cahdi iyo waa ku joogi karaan waana degi karaan ayb laakiin dhulalkaas kale iyadu xukunkoodu sidaas ayb dhulka marka inahaasasada inaha qaybahaas baa marka loo qaybiya ayb gaaladu marka iyagu hadda maalin dhoweyd midkan gaalkan yani maraykanka xukuma maalin dhoweyd baa wuxuu lahaa mar usbuucan gudihiisaan malaynaan u dhahaa yaa wuxuu lahaa annagu hadda waxaan taagannahay xuduudda bakistan iyo afghanistan yani indhaha ku soo haynaa buu leeyahay jasiiradda carabta waxaan u sheegaynaa dadka jasiiradda carabta jooga inaan ka adkaa doonno oo aan la dagaalamayno hana maqlaanuu leeya dadka jasiiratulcarab jooga waa dadka muslimiinta ogow jasiiratulcarabo wuxuu ku hayaa marka yaa marka shiishka yani uu ku haya ayb marka waxaasoo kale ma la dhihi karaa cudwaan iyo muslimka uma qabaane muslimka iyagaa gardaran iyo ma la dhihi karaa wax kasta haddaad yeesho kuwaan maku daynaya ayb waa sida ilaahayna qur-aanka ku tilmaamay iyaga waaqicoodan hadda ka muuqata ha u malaynin marka muslim fiican inay dhaafayaan oo dhibaatada inay tahay yani dad baa waxay moodayaan muslimiintii qaar baa xumaaday saas darteed baa marka gaalada iyagu marka naf difaac ay ku jiraan gaalada marka nafsadooda iyo maalkooda maaha waxay difaacanayaan diin burburinay ku jiraan waa hadal ahaanna marka waa kaasa warkooda ficil ahaanna waa u jeednaa wahaa kada marka marna makriga gaalada in qofku isku dhiibo oo yidhaahdo yani dhib ma qabaan gaalada wax dhibaataa ma wadaan in la yidhahdo qof muslima oo weliba diin bartay hadda ama yani gaaladii dhibkooda iyo xumaantooda muslimka loo sheego u arko inay tahay yani khuruuj inay tahay khuruujkii baa macnihiisa yaa la fahmi waaye khuruujka maxaa iska galay gaalo iyo khuruuj maxaa iska galay yaa lagu khuruuja xaakim muslima maan maan ka hadlaynaa khuruujkiisa annagu haddana gaalo cadowtooyadood unbaa marka yaa sidaas ay tahay ayb marka nimankan iyaguna madaxda muslimiinta waa siyaasadooda unbay ka wataan iyagu maba danku adiga fahaada yani wanaagaaga iyo maslaxadaada kuuma wadaan toodaa u daran tooda bis xataa cala alaqal hadday dadkooda ama dalkooda keliya un u danaylahay waxbay ahaaneen gaalada waxaad arkaysaa mujtamacooda qof ka mida meel lagu xirayaa lagu dhibayaa maalan kan ayaga madaxda u ahaa soo duulaaya markaasuu heshiiska gelaya war waxbaa idin siinaynaa xataa qofkan dadkana naloo soo daayo ama dadkan dembiga ay galeen annagaa si kale uga xaaltamayno maxaa yeele iyagu waxay isu arkaan inay dadkooda matelaan bilxaqiiqana dadkooda waa matelaan ayaga laakiin kuwan muslimiinta marka lagu musmaaray dadkoodana ma matelaan diin iska badaa yani diintiina ka tage dadkoodiina waxba uma qabtaan man hadafkooda bis bay u noolyihin man inay iyagu xoolo gurtaan inay iyagu yani kursigaas ku fadhiyaan diin iyo shanigeed shaqo kuma laha waaqicooda saas marka siyaasadda ninkii diin u jiida marka isaga laago xadiidka nebigu haddii nebigu uu wadan sheego yani maaha in loo jiido siyaasaadka in loo jiida maayo cabdullahi bn almubaaraga wuxuu dhihi jiray wahal afsada diina ila almuluuku diinka yaa halleeyo fasaadiye ila almuluuku wa axbaaru suu'in wa rubbaanuha culummo xun iyo kuwo cubaad ahoon cilmi lahayn oo jahli ilaahay ku caabudayo wax ku samaynayo iyo boqorrada halaajiye diinka kuwanna waxaa weeyaan cilmigii diiniga ayay qaldaayaan boqorraduna siyaasadda ay qalloocinayaan kuwan cubaadda ahna iyaguna dadka iska aaminaya iyagoo khaa'iniin ayb waxa wax kharibaa marka waa saas waay culimmadu salafka saasay dhihi jireen ayb markaas iyaaka marka iska ilaali inaad siyaasad nin leeyahay oodan adig waxba ka gelin oon adig kula tashanaynin inaad ilaahay u sheegto ayb oo diinka ilaahay siya mar allaala markuu qodob soo saaraba may diinta haa waa qabtaa inaa inta tiraadid xaggay xaggay xagga wax uga raaraadisan ii raadina kuma laha ayb marka wuu leeyahay qaala اimaam abu dawuud raximah الlah xadaثna sacيid bn mansuur qaala xadaثna sufyaan bnu cuyayna can sulaymaan alaxwal can saciid bni jubayr can ibni cabaas ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam nebiga awsaa bialaaثatin saddex buu ku dardaarmay faqaala waxa uu yidhi akhriju اlmushrikiina mushrikiinta ka saara min jaziirati اlcarab jasiiradda carabta mushrikiinta ka bixiya yaa ka bixinaya marka iyadana wixii madax aha laga raba inay ka bixiya mas-uuliyadda waxay saaran tahay ninka markaas muslimka meesha jooga xukumo ayb hadduu ka taga isaga waajiizu lwafda waajiizuu u ijaazeeya oo yacnii u abaalguda alwafda wafdiga u abaalguda binaxwi mima kunta ujiizuhum wixii anigaan ugu abaalgudi jiray oo kale ugu abaalguda oo marka nebigu wafdi u yimaado hadiyad iyo xu keenaan hadiyadaas baa marka uu markay hadiyadii waxu keenaan wufuuddaasna hadiyad kaleu sii jiray saas marka yeela buu leeyahay qaala ibnu cabbaas wasakata can اhaaliثati midii saddexaad waa ka aamusay ow qaala ama waxa uu yidhi fa unsiituhaa waa la iilowsiiyey ayb marka maxalushaahidka waxaa weeyaan akhriju اlmushrikiina min jasiirati اlcarab ayb yahuud iyo nasaarana waa la yidhi oo riwaayadka qaar way ku soo arooreen ayb qaala xadaثna الxaسن بن عaliيi qaala xadaثna أbu cاaصم وcabdالرaزاq qaala أhbarana بن jurayج qaala أhbaranii أbu زubayr أنhu samca jaaبir بn cabdاللahi yquul أhbaranii cmر بن الخطاaب أنhu samca rasuul الlahi salى الlaه عalيه لي وsلم yquul laأkhrijana اليahuuda yahuud waa ka bixinaya oo waa ka bixinaya wالnasaara iyo nasaara min jaزيiraة الcarab falaa atruku fiiha ka tegi maayo dhexdeeda uga tegi maayo ilaa musliman mooyaane muslim ma ahane qaala xadaثna axmed bnu xambal qaala xadaثna abu axmed moxamed bn cabdillaahi qaala xadaثna sufyaan can abi zubayr can jaabir can cumar qaala qaala rasuulu اllahi salى اllah عalيه ali wslam bimacnaahu wاlأwlu atamu qaala xadaثna sulaymaan bnu daawuud alcatakiyu qaala xadaثna jariir can qaabuusa bni abi dabyaan can abiihi can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi laa takuunu qiblataani laba qibla ma ahaanayaan fii baladin waaxidin fii baladin beled dhexdiis waaxidin hal ah hal beled laba qibla ma yeelanayo oo haddii yahuudiya nasaare ay joogaan muslimiinna ay joogaan dee laba qiblo yeelanayaan soo maha ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciifo qaabuus ibnu abi dabyaan ayaa ku jiro bilaadda kalena markaa dee oo aan ahayn xijaaz iyo aan ahayn xijaaz iyo beledkii kale ahaa iyo xaramka waxaan ahayn ee buldaanta kale ah way deganaan karaan ayb sidaan hore u soo marnay qaala xadaثna maxmuud bnu khaalid qaala xadaثna cumaru yacni bna cabdilwaaxid qaala qaala saciidu yacni bna cabdilcaزiiz jasiiraة اlcarab jasiiraة اlcarab maa bayna اlwaadi ilaa aqsa اlyaman waa waadiga inta u dhaxayso ilaa aqsa اlyaman laga gaaro ilaa tuquumi اlciraaq ciraaq xuduudaheeda laga gaaro ila albaxri ilaa badda qaala abu daawuud quri'a cala alxaariث bni miskiin wa ana shaahidun ahbaraka ashhabu bnu cabdilcaziiz baa lagu yidhi qaala qaala maalikun cumaru cumar ajlaa waa qaxiyey oo waa fujiyey ahla najraan reer najraan walam yujli min tayma tayma nasaaradii joogtay ama yahuuddii joogtay ma qaxinin لأnnaha maxaa yeele iyada laysat min bilaadi اlcarab carab bilaaddeeda ka mid ma aha faama اlwaadi fainii uraa waxaan malaynayaa mala gelinayaa anamaa lam yujla lama qixinin man fiihaa dadkii meeshaa ku sugnaa min alyahuudi ah annahum iyagu lam yarawhaa uma aynan arkin min ardi اlcarab ardulcarab looma arkin saabaan iyagana kuwaana loo qixinin qaala xadaana bnu sar qaala xadaana bnu wahbin qaala qaala maalikun qad ajlaa cumaru radia allaahu canhu yahuuda najraan wa fadeg najraan iyo fadeg yahuuddoodii waa qixiyey najraan waa bilaadan marka yaman dhinaceeda soo xigto sacuudiga ka mid ayb baabun fii iiqaafi ardi اsawaadi wa ardi اlcanwati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii iiqaafi ardi اsawaadi dhulka sawaad la yidhaahdo waqafyeelideedii la waqfay caddaynteediiba u baab yahay iyo wa ardi اlcanwati iyo dhulka xoogga lagu qabsado sida loo waqfayo yani in la waqfayo qaala xadaana axmed bn cabdillaahi bni yuunus qaala xadaana zuhayr qaala xadaana suhayl bnu abi saalix can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi manacat ilciraaqu ciraaq way mancisay oo waa reebtay qafiisahaa yacnii weelkeedii wax lagu cabirayey qafiis yani wax burka iyo lagu cabiro ayb oo ciraaq ay isticmaali jireen marka ciraaq halbeeggeedii ay badarka ku beegan jirtay waa mancisay wa dirhamahaa dirhamkeediina waa mancisay wamanacat shaamu shaamna way mancisay mudyahaa halbeegii iyadana shayga ay wax ku cabiran jirtay wa diinaarahaa iyo diinaarkeeda wamanacat misru misrna way diiday irdabahaa irdab isaguna waa wax wax lagu cabirto wa diinaarahaa uma cudtum waxaad ahaateen uma cudtum waad laabateen min xayu bada'tum meeshii aad ka soo bilowdeen yaad dib ugu laabateen qaalahaa zuhayrun alaa maraatin buu yidhi shahida calaa dalika sidaa waxaa markhaati ka noqday buu yidhi laxmu abi hurayrata wa damuhu abi hurayra yacni hilibkiisa iyo dhiiggiisa markhaati ka arrintan yacni sida u hubo ayuu sheegaya xadiidka ayb maxaa laga wadaa marka manacat alciraaqu abuu cubayd wuxuu ku macneeyey uu yidhi satamnacu yacni way diidi doontaa buu yidhi way mancin doontaa waa joojin doontaa wixii ka imaan jiray yacni meeshan marka waxaa laga qaadanayaa marka cumar markuu ciraaq qabsaday waqafuu ka dhigay dhowlkii mar kastaa waxaa ka imaan jiray marka ciraaq xoolo badar baa ka imaan jiray lacag baa ka imaan jirtay baytulmaalka soo geli jirtay marka lacagtaasi ciraaq waa mancin doontaa waa jooji doontaa wa imaa gaalaa qabsa doonto wa saasay marka u joojinaysaa waa macnuhka ama imaa waxaa weeyaan iyagiibaa marka yaa diidi doono marka yacni inay bixiyaan mancinayo diidayo ayb adu marka xadiidka wuxuu u keenay ardusawaad dhulkaas ciraaq oo dhan waayee in cumar oo waqfay ee uusan qaybinin dadka aan loo qayb qaybinin imaamu nawowi isagu wuxuu leeyahay macaani fara badan buu sheegay oo wuxuu yidhi imaamu nawowi wa fii macnaa manacat alciraaqu iyo waqayrihaa qowlaani mashhuuraani laba qowl baa ku jiraan axaduhumaa labada qowl midkood waxaa weeyaan liislaamihim waxay u mancin doontaa islaamkooda fatasqudu canhum اljizyatu wahada qad wujida tafsiir saasuu leeyahay ciraaq way mancisay wixii ka imaan jiray yacni muslimiinay noqdeen waa hadday muslimiin noqdeenna jizye iyo canshuur lagama qaadayo awal soo ma garana tafsiir saas waثaani kan labaad wahuwa alashharu kanaana aad ashhar u ahee anna macnaahu macnuhu waxaa weyaan ana alcajama wاlruuma acaajimta iyo ruumku ystwlowna calى اlbilaadi fii aakhiri الzamaan waxay qabsanayaan oy gacanta ku dhigi doonaan ruumka iyo cajamka ayaa qabsan doona buldaanta ciraaq marka nimankaasaa qabsanaya shaamay qabsanayaan ayb fayamnacuuna xusuula dalika lilmuslimiina marka waxaa ay muslimiintu dakhligaa muslimiinta ka soo geli jiray ayay celin doonaan mancin doonaan wqad rawaa muslim hada bacda hada biwaraqaatin can jaabirin qaal yuushiku anlaa yajii'a ilayhim qafiizun walaa dirhamun qulnaa min ayna dalika qaala min qibali اlcajami yamnacuuna daka way mancinayaan ayb wadukira fii manci ruumi dalika bishaam milihi shaamna inay ruumku mancin doonaanna intaasoo kale laga sheegay marka xadiidkan marka macnihiisu kan waa midda dambaa xoog macnaha waxay tahay acaajin baa ciraaq qabsanayso wixii ka imaan jiray kharaaj iyo waxaasoo dhan bay mancinayaan marka tatarku beri bay qabsadeen de haddana waaba idinkaas arkaayan ay marka haystaana gacanta u dhigaan marka marka wuxuu uga imaan jiray muslimiinta dheefta ugaga imaan jirtay waa joogsanaysaa ayb ayb macnahaasuu marka sheegay alimaamu الnawowi raximah اllah ayb qaala marka wuxuu yidhi waqiila waxaa kaloo layidhi liannahum yartaduuna fii aakhiri zamaan aakhiri zamaanka way ridoobayaan reer ciraaq fayamnacuuna maa lazimahu min azakaati wahayrihana waa leey waxay mancin doonaan marka waxa ku laazim ahoo zake iyo waxa ah waqiila macnaahu ana alkufaara aladiina calayhim aljizyatu taqwى shawkatuhum fii aakhiri الzamaani fayamtanicuuna mima kanuu yu-adduunahu min aljizyati wاlkharaaji wagayri dalika tafsiir kale waxaa weeyaan gaaladii jizyada laga qaadi jiraa tabaraysanayso xoog bay yeelanayaan markaasay diidayaan sidaa un xaalku iskama ahaanayu leeyahay aduu siyaabahaasuu sheegay wacudtum min xayثu bada'tumna wuxuu yidhi fahuwa bimacna alxadiid alaakhar bada'a alislaamu gariiba wasayacuudu kamaa bada'a xadiidkaasaa macnaynaya marka sidii horaad u noqonaysaan oo islaamka uu gariibka u ahaayo tabartiisa u yarayn ayaad u laaban doontaan ayb marka waqtiga marka nebigu uu sheegay fiirin iyo waqtigaan haddaa isu fiiriso يعني علم من أعلام النبوة طيب طيب marka manacat اlciraaqu satamnacu waay marka macnaheedu saasaa leedahay satamnacu abu cubayd saasuu ku fasiray kitaab اlamwaal ayb qaala xadaثana أxmed bnu xambal qaala xadaثana cabdالرaزاq qaala أkhbarana macmaru can hamaami bni munabihin qaal hada ma xadaثna bih abu hurayrata can rasuuli الlahi salى الlah عalيه ali wsلم wqaala rasuul الlah sala allahu calayh waali wasalam ayumaa qaryatin magaalatii oo ataytumuuhaa aad timaadaan wa aqamtum fiihaa aad ku nagaataan fa sahmukum saamigiinnu fiihaa qaryaduu ku dhex jiraa wa ayumaa qaryatin qaryatii oo casat illaaha warasuulahu alle rasuul caasisay fa inna khumusahaa lilaahi warasuulihi khumuskeeda alle rasuul baa leh umma hiya lakum uma markaa dabadeed hiya iyadu lakum idinkaa iskale xadiidkan marka waxaa deliishado culammada dhehayso haddii magaalada xoog lagu qabsado waa in la qaybiyaa oo madhabka imaam shaafici yaa xadiidkan marka uu daliil u yahay takhyiirka in marka nusuustana waxay iskugu imaanaysaa imaamka inuu khiyaar leeyahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii akdi ljizyati jizyada qaadideeda jizyada see loo qaadaya jizyadu marka waxay ka mid tahay feyga waxyaabaha muslimiinta dhibla-aanta kusoo galaya ay ka mid tahay axkaamtaasuu marka ka hadlayaa jizyada qaadideeda qaala xadaana alcabaas bnu cabdilcaiim alcambariyu qaala xadaana sahl bnu muxamed qaala xadaana yaxya bnu abi zaa'ida can moxamed bni isxaaq can caasim bni cumar can anas bni malikin wa can cusmaana bni abi sulaymaan ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga bacaa khaalida bna اlwaliid ayuu diray ilaa ukaydiri duuma duuma meesha la yidhaha ukaydirkeeda boqorkeedii ninka odayga u ahay fa akhaduuhu way qabteen faatowhum bihi way la imaadeen faxaqana lahu damahu nebiga dhiiggiisiibuu u daayey wasaalaxahu waana la heshiiyeyo cala aljizyati buu kula heshiiyey jizyo inuu ka qaado ukaydirkan marka ukaydir carabu ahaa xadiidkan marka wuxuu deliil u yahay jizyada in carabtana laga qaadaya xataa wلidalika imaamu shaafici baa wuxuu yidhi aljizyaةu calى اladyaani laa calى اlansaab saasuu yidhi imaamu shaafici jizyadu waxay ku shaqaynaysaa diin ee ku shaqayn maysa nasab bacd اlculamaa baa waxay leeyiin carab lagama qaado iyo waxyaabaas isago marka wuu le imaamu shaafici jizyada waxa cabirkeedu waa diin ee nasab ma aha carabtu marka hadday yahuud noqdaan ama ay nasaaro noqdaan waa laga qaadaa jizyada nasaara bani taqlib waa laga qaadi jiray carabay ahaayna reer taqlib ukaydir waa kana waa laga qaaday jizyo nasraani buu ahaa waana carab ayb abu cubayd isaga wuxuu leeyahay carab iyo cajam maxaa loo kala qaadaya horta ahlu kitaab oo dhan waa laga qaadaya carab ha ahaadaan ama cajam ha noqdaan ayb majuusta iyada waa laga qaadayaayo nas baa ku soo arooray gaar ah ayb carabta mushrikiinta iyaga jizye ma laga qaadaya ma laga qaadayuu leeyahay abu cubayd cajamta mushrikiinta ahna waa laga qaadayaa buu leeyay majuustaba waa laga qaaday se madhab saasoo kale marka jizyada uga tegay jizyada marka sida xooga badan waxay tahay qur-aanku wuxuu sheegay ahlu kitaabka in laga qaadaayo ahlu kitaabna waa yahuud iyo nasaaro qaatilu اladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyowmi اlaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba lyidhi xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakhiruun ahlu kitaab marka binasi lqur'aan baa looga qaadayaa majuustana waxaa looga qaadayaa binasi sunna cumar markii hore kama qaadi jirin majuusta cabdiraxmaan bin cawf baa marka wuxuu ku yidhi anaa og nasaaradii hajar nasaara hajar waa ka qaadi jiray nebiga sala allahu calayh waali wasalam markaa ayuu isaguna ka qaaday cumar radi allahu canhu markaa ma aragtaa majuustiina binasi sunna looga qaaday inta soo hartee lagama qaadayo marka ima alqatlu wa ima alislaam ama waa la laynaya waa lala dagaalamaya ama waa islaamaya wax ka dhexeeya ayb marka taasaana marka imaamu shaaficina sidaasuu ku tegey sidaasaana saxiix ah ayb xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa carabta ahlu kitaabkaa in laga qaadayo carab ahaan inaan loo fiirinaynine ahlu kitaab ahaanta in loo fiirinayo qaala xadaanaa cabdullahi bni muxamedin الnufayliyu qaala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash can abi waa'il can mucaadin ana الnabiya salى اllahu عalيyه ali wslam nebiga lamaa wajahahu markuu u jiheeyey ila alyaman yaman amarahu wuxuu amray an ya'huda inuu qaado min kulli xaalimin qof kastoo qaangaar ah yacnii muxtaliman mid kastoo yacnii qaangaaray diinaaran inuu ka qaado aw amase cid lahu wax u dhigmo min almacaafiri dharka macaafirka ah hiyaabin dhar weeyaan takuunu bilyaman yaman yacnii markaa laga helo halkan marka min kulli xaalimin waxaa laga qaadanayaa jizyada yaa laga qaadaano waxaa laga qaadaa dadka qaangaarka ah nimanka ah nin ayaa laga qaadayaa haddana qaangaar oo waxaa la yidhaha culammadu waxay dhahaan fuqahadu jizyadu waxay beddel ka tahay dagaalka qatligii ayay beddel ka tahay ninkan in la dilo oo dilkiisu bannaanaado iyo in dilkiisa layska dhaafo beddelkeed ou la yimaado oo wax iska bixiyo awal marka qofkii la dili jiray awal umbaa jizyadana laga qaadi karaa marka yaa awal la dili jiro dilkiisa ou bannaanaano qofkii qaangaara ilmaha yaryar marka jizye lagama qaadaayo naagaha jizye lagama qaadayo madaxooda lama tirinaayo dadka waayeelka oo qarifka oo iska dagaal iyo xeeladii midna aan lahayn lagama qaadayo kuwan iyaguna majnuunka lagama qaadayo le dadka la dilaa ma ahan isageedma garan riwaaya marka waxaa dhehaysa waxaa jirta dhehaysa min kulli xaalimin wa xaalimatin riwaayada abu cubayd waa daciifu yidhi xaalimatin marka min kulli xaalimin unbaa saxiix macnaheeduna marka waxaa weeyaan qaangaarka unbaa marka laga qaadaya qofkii marka kii in la dilaa ay bannaanayd unbaa laga qaadi karaa ayb diinaaranna marka maxaa iyadu diinaarku marka xad miyaan ayb diinaarku marka ma wuxuu u noqonayaa yani ad ma xad ma aha abu cubayd ahar buu wariyey xudayfe iyo cuhmaan bnu xunayf iyo uu ka wariyey oo ku saabsan dadka in la dul saaro waxa ay awoodaan waa la fiirinayaa dadka dadka isku dhaqaalo ma aha gaalada farsamada badan laho dhaqaalaha badan laho xoolo badan haysto iyo kuwo fuqaro oo maanta yacnii intay soo dhidid waxa ay ku keenaan isku lacag waa lama qaadaayo sharcuusaa ma dhahaykuwaa iyagu marka wuxuu leeyahay xudayfa iyo cuhmaan bnu xunayf yaa wuxuu ka wariyey in dadka laga jizyada laga waxay awoodaan la dul saaro markaasuu wuxuu yidhi abu cubayd wahada cindanaa madhabu aljizyati waalkharaaj madhabka jizyada iyo kharaajka kharaajka waxaa weyaan dadka in la yidhaha shaqeeya wax noo keena dhulka ka shaqeeya lacag keena maxaa lagu qiyaasaa marka kharaajkaas iyo jizyadaas annaga agteenna madhabkoodu innamaa humaa calaa qadri اطaaqati waa awooddooda dadku intay tahay ayaa lagu qadaraya min ahli dimmati dadka ahludimada bilaa xamlin calayhim iyagoon la dhibin walaa idraarin bifayi lmuslimiin muslimiintana dhaqaalahooda inaan wax loo dhibin iyagana inaan la dul saarin oo la mashaqaynin marka si dhexe waa la qiyaasayaa dhaqaalahooda la fiirinayaa wax bangiga muslimiintana u roon iyagana aan dhibaynin ayaa la dul saaray laysa fiihi xadun muaqatun xad muaqada ma laha n intaas hala qaadaan male alaa taraa buu yidhi ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali waslm farada calى ahli اlyamani diinaaran sow ma aragtid nebigu wuxuu ku farad yeelay reer yaman diinaar wa qiimatu diinaari yowmaidin maalinkaa diinaarka qiimihiisa waxay ahayd buu yidhi inamaa kaanat caشharaةa daraahim aw inay caشhara dirham toban dirham ama labayo toban dirham ayuu dhammaa halka diinaar فhذا duuna maa farada cmaru radia الlahu canhu calى ahli shaam ahli اcraaq intaasna marka way ka yar tahay intii cumar oo ahlu shaam iyo ahlulciraaq uu ku farad yeelay markaasba wuxuu la soconayaa marka dhaqaalaha markaas jira marka islaamka waa naxariisanayaa dabcan marka meeshan marka wuxuu towjiihinayaa marka in dadka dhaqaalahooda la fiirinayo saasaana xoog badan qال xdثna النufayliyu qال xadثna أbu mucaawiية whuwa mحamed بن khaaزim الضrيf qال xadثna الأcmش عan إbrahيm عan masروq عan mucaadi عan النbiي slى الlه عlيه لي وsلم mثlh qال xadثna الcabaas بn cabdالcaظيم qال xadثna cbdالرحmن بn hani أbu نucaym النkhaciي qال أخbarna شhريك عan إbrahيma bn muhاaجir عan زiyaad بn xudayri qaal qaala caliyu ln baqiitu haddaan baaqi haddaan noolaado linasaara bani taklib aan u noolaado laaqtulanna waan dilayaa laaqtulanna waan laynaya almuqaatilata kuwa dagaalamo wala asbiyanna duriyata naagaha ilmahana waan qafaalayaa fa innii katabtu lkitaaba warqad baan qoray baynahum iyaga dhexdooda iyo wa bayna اnebiyi sal l slam iyaga iyo nebiga warqad u dhaxaysaan qoray calaa anlaa yunasiruu abnaa'ahum ilmahooda inaysan kirishtaan ka dhigin iyaga waa kiristaannimadaa loo daayay laakiin ilmahooda inaysan ka dhigin kirishtaan xadiidkan marka isnaadkiisu aad uu daciif u yahay oo cabdiraxmaan ibnu haani abuu nucaym annaqaci ayaa ku jira wahuwa daciifun jiddan waa daciif marka xadiidkan saa darteed marka nimankaa marka nasaarada nimankaa carab ee taqlib nasaaranimadoodaa loo daayay ayaga iyo ilmahooda waa laysu dhaafay qaala abu daawuud hada xadiiu munkarun waa xadiid munkar abuu yir balaganii can axmed أنه kاna ينkر hذا الxadيiث إنكاaرا شhديدا xadiiثkan aad buu u inkiri jiray qaaل أbu عaلي ayb أbu عaلي اللuؤلuئiyu weyaan waa ninka ka warinaya kitaabka أbu daawuud وalam yaqرأhu أbu daawuud أbu daawuud ma aqrinin xadiiثkan في الcarضaة الثاaniyaةi bandhigii labaad markii dambe kitaabka aan ku dul akrinayna أbu daawuud xadiiثkan waa darbiyey ma aanu qorin ma dhigin buu leeyahay ayb qaala xadaثna muصrف bnu camri الyaamiyu wahuwa ثiqaة min alcaashira nin kalaa jiro magacan iyo nisbadan leh musarif bnu camr alyaami la yidhaahdo oo isagu dabaqa raabica ah majhuul weeyaan kaas ayb qaala xadaثna yunus bnu bukayr wahuwa yunus bnu bukayr bni waasil الshaybaani saduuqu ykhطئ أkرج xadيiثه الbخhaaرiيu تacليiqan wmsلم أbu dاwuud والتirmidiyu qال xadaثna أsbاط بن نصr الhmdاniي عan إsmaaعيiل بn cabdالرحمن الquraشhiي wahuwa sudi weeyaan sudiga tafsiirka ismaaعiil بn cabdالرحمaن الsudiyu صaduuq yahn orumya bالتashayuc ayb asbاaطkana waa asbاaط بن نصr الhmdاni صaduuq kaثيir الkhaطأ يgrib أkhرaجa xadiiثه الbخhaaرiيu تacليiqan وmsلم والأربcة can ibni cabaasin qaal saalaxa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu la heshiiyey ahla najraan calaa alfay xullatin laba kun oo go-oo isku joog ah ayb annisfi nus fii safar safar dhexdii waannisfi nisna fii rajab yu-adduunaha ila almuslimiina muslimiintay u keenayaan ay u soo gudanayaan wa caariyatin caariye ayuu kula suluxtamay inay caariyeysiiyaan ثaلaaثiina dircan soddon cambuurbereed waثaلaaثiina farasan soddon faras waثaلaaثiina baciiran soddon rati waثaلaaثiina min kulli sinfin soddon nooc kastaoo min asnaafi silaaxi hubka noocyadiisa ah yaqzuuna bihaa waa ku duulayaan walmuslimuuna muslimiintana daaminuuna lahaa way u damaanayaan hadday wax ka soo noqdaan waa loo damaanayaan xataa yarudduuha calayhim intay ku soo celiyaan intay ugaga soo celinayaan laakiin goorma hubkaas iyo waxaa laga caariyeysanayaani in kaana biاlyamani yaman haddii uu ahaado kaydun shirqool ow qadratun haddii reer yaman dhagar iyo shirqool ee laga arko weeyaan marka sidaa aad yeelaysaan caariyada calaa anlaa tuhdama lahum biicatun iyaguna maxay leeyihiin calaa anlaa tuhdama inaan laga duminin lahum iyaga biicatun kaniisad walaa yukhraja lahum inaan laga bixinin qasun baadari nin baadariyana inaan laga bixinin kiniisadiisa walaa yuftanuu can diinihim diintoodana aan lagu cadaabin oon lagu ciqaabin maa lam yuxdiuu xadaan intaysan wax la imaanin maa lam yuxdiuu xadaan macnaheedu waxay tahay intaanay heshiiska burinin wax heshiiska buriyaa intaanay la imaanin ow yaakulu ribaa ama intaysan ribo cunin qaala ismaaciilu faqad akaluu ribaa ribadii bayna cuneen marka qaala abu daawuud idaa naqaduu bacda ma shturida calayhim wixii lagula shardhistay qaarkood hadday buriyaan faqad axdauu markaabay la yimaadeen wax cusub ayb xadiidkan marka ayb ayb maqaaladan marka hore abu daawuud nusaxa qaar baa dhigaya qaarna ma dhigaya xadiidkan marka isnaadkiisu waxaa ku jiraan raggan marka saduuqun yahim iyo kaiiru اlkhaa iyo saduuqun kaiiru اlkhada yuqrib iyo saduuqun yuqdi iyo saddex raawiyo sidaas abaa ku jiraan ayb bacdu ahlilcilmina marka way xasaninayeen isnaadkiisu ayb ayb mundirina mukhtasar الsunan wuxuu ku yidhi samaacu suddi min cabdillaahi bni cabaas fiihi nadarun ayuu yidhi isagu laakiin laba xaafidoo waaweyn oo abu cabdillaahi moxamed bn yaxya bni mandah iyo abushayk dabaqaat اlmuxadisiina biasbahaan wuxuu ku sheegay waxay yidhaahdeen laa yunkaru lahu ibnu cabaas yanii samaaciisa ibnu cabaas uu ka maqlay ma la inkirayo iyay a'immadaas dhaheen faqad ra'aa sacda bna abi waqaas buu arkay sacad hadduu arkay ibnu cabaas waa la kulmi karaa isnaadkiisu marka dacfi buu ku xukumay waa sidaas way saddexdaa raawi baa ku jiraanoo mid kasta saduuqun kaiiru اlkhada yuqrib xadiidkiisu waa daciif hadduusan mutaabaco fiican helin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii akhdi اljizyati jizyada qaadideeda min almajuusi laga qaado jizyada in majuusta laga qaado قال xdثna أحمد بن سiنان الواسطي قال xdثna محمد بن بلال وهuو أبو عبدالله البصري التmاr صدوq يغرب أخرج xadيiثه البخhaaري في الأdب المفرد وأبو داود وبن ماجه عن عمران القطان عمران بن داود القطان ayaa l ha صدوq يhم ورuمya برأي الkhواaرج أخرج xadيiثه البخhaaري تacليقا والأربعة عن أبي جمرة أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي ثqة أkرج xadيiثه أصxaaب الكتب الستة عن iبن cabاaس qاal إna أهلa فاris reer فاris لama maata نبiyهm nebigoodii marku dhintay kataba lahum إbliisu إbliis wuxuu u qoray almajuusiyaةa إbliis baa majuusiyada u qoray iبن cabaas marka wuxuu leeyahay majuusta kitaabay lahaan jireen waagoodii hore oo marka iyaga laftirkooda waa ahlu kitaab buu leeyahay kitaab bay lahaan jireen marka nebigoodii markuu dhintay baa ibliis wax u qorayoo marka majuusiyadanbuu u keenay marka laakiin iyaga dadkaas dad kitaab lahaan jiray waayo majuusiyadan markii dambe loo qoray oy qaateen ibnu cabaas marka wuxuu leeyahay kaannahu inuu leeyahay cillada jisyada looga qaadayo inay ahlu kitaab yihiin dabaa'ixdooda laakiin lama cuni karo marka صaxiix weeyaan mowquuf ahaan qaala xadaثna msdد bn msrhad qaala xadaثna sufyaan can camr bni diinaar samca bajalata yuxadiu camra bna yuxadiu isagoo markaa sheegayo ayb camra bna aws o abashacثaa qaala kuntu kaatiban waxaan ahaa nin waxu qoro lijزء bni mucaawiyata cami laxnaf bni qays baan waxu qori jiray id jaءnaa waxaa noo yimid kitaabu cumar cumar warqadiisii qabla mowtihi bisanatin intuusan dhimanin sanad ka hor اqtuluu kula saaxirin saaxir kasta dila ayuu yidhi cumar wafariquu bayna kulli dii maxramin mid kastoo maxram u saaxiibana maxramkiisa ka kala geeya min almajuusi majuusta ah majuusta marka waa isguursa jireen iyaga maxaarimtii baa isguursa jirta ninka iyo walaashiis iyo ninka iyo hooyadii iyo ayuu iska guursanayaa ayb waxba ma kala lahayn ayb waxaabay marka samayn jireen ayb markaabu wuxuu yidhi wafariquu bayna kulli dii maxramin min almajuus wanhawhum ka reeb ka reeba cani zamzamati zamzamada marka waxaa weeyaan wax ay akhriyaan markay cunayaan cuntada markay bilaabayaan oo kale ayay wax akhriyaan hoos ay u akhriyaanoo hunhunudoodana ka reeb waay marka macnuhu faqatalnaa waxaan dilnay fii yowmin hal maalin alaaa sawaaxira saddex saaxir ayaan dilnay buu yidhi maalin wa faraqnaa bayna kulli rajulin nin kastaa min almajuusi ka mida iyo waxariimahu iyo yanii maxramkiisii waa kala geynay fii kitaabillahi baan ku kala geynay ilaahay kitaabkiisa maxram ugu ahayd yanii mid kastoo ilaahay waxaan kala geynay middii isaga maxramka u ahayd ilahay kitaabkiisa ugu ahayd wa sanaca acaaman cunto ayuu sameeyey xudayfa aybiya amiir meesha ka ahaa ama amiirkii markaa jooga wa sanaca acaaman buu sameeyey cunto kaiiran fara badan fadacaahum waa u yeedhay facarada sayfa seeftiibuu marka u bandhigay ayuu dhigay calaa fakidayhi labadiisa bowdyood ayuu seefti saartay ayb faakaluu markaa way cuneen ayb walam yusamsimuu ma aynan markaa humhunaylin ma aynan waxay ay sheegi jireen ma aynan sheegin ayb humhumudaas wadaadada dhihi jireen waalqow wiqra baklin waalqow waxay soo tuureen wiqra baklin baqal culayskeed yani baqal intay qaaddo ow baqlayni ama laba baqal culayskooda min alwariqi oo fida ah walam yakun cumaru cumar ma uusan ahayn ahada aljizyata jizyada inuu ka qaaday min almajuusi majuusta xataa shahida cabdiraxmaan ibni cawf intuu uga marqaati kacay ana rasuula اllahi sal l slam nebiga akhadahaa min majuusi hajar nebigu inuu ka qaaday majuuskii reer hajar markaa unbuu cumar marka ka qaaday dadkaas amwaashooda marka waa dadka amwaashooda waa in layska daayo ilaa waxa lagu qaadaayo ay caddahay oo sharciga uu ruqseeyo maan saxaabada saas yeeli jireen cumar marka isagu maadaama uunan ogayn majuus in jizye laga qaado waxba kama qaadi jirin markii uu maqlay oo loo sheegay in nebigu ka qaadayna waa ku farad yeelay xoolahan marka ay keeneen waa maxay wixii ku baaqday waay saasay culammadu leeyihiin xoolo markaa iyagu laga rabay ama jizye ha noqoto ama kharaaj ha noqdo wax ku baaqday oo aynan bixinin ayaa marka ay soo tuureen ay soo dhiibeen qaala xadaanaa moxamed bnu miskiin alyamaamiyu qaala xadaanaa yaxya bnu xasaan qaala xadaanaa hushaymu qaala ahbaranaa daawuud bnu abi hindin can qushayr bni camrin can bajaalata bni cabdah can ibni cabbaasin qaala jaءa rajulu min alasbadiyiina ayaa yimid min ahli اlbaxrayn ah wahum majuusu ahli hajar weeyaan iyaguna ilaa rasuulilahi sal slam ayuu u yimid famakaha cindahu agtiisuu ku nagaaday uma kharaja waa baxay fasa'altuhu waxaan su'aalay maa qada allaahu warasuuluhu fiikum alle iyo rasuulkiisa maxay idinku xukumeen qaala sharun shar buu yidhi wax innaga noo daranoo shar noo ah faqultu waxaan idhi buu yidhi mah waa maxay qaala waxa uu yidhi alislaamu aw ilqatlu islaam bay nagu xukumeen aw ilqatlu ama dil xukunku waa islaam ama dil qaala waqaala cabdiraxmaan ibnu cawf cabdiraxmaan bin cawf baa wuxuu yidhi qabila minhum ljizyata jizyu ka aqbalay nebiga ee ninkan yani wax fiican ma sheegayo qabila minhum aljizyata ayuu ka aqbalay qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi faakhada annaasu dadku waxay qaateen biqowli cabdiraxmaan ibni cawf wa tarakuu way ka tageen maa samictu wixii aan ka maqlay ana aniga min alasbadiyi ninkaas asbadiga ahoo min majuusi hajar ka mid ahaa wixii aan ka maqlay waa laga tegey waxaa la qaatay marka wixii cabdiraxmaan bin cawf uu yidhi baa la qaatay taasaana dabcan sax ah ayb qisadiisana marka way soo hormartay asbad waxaa la dhihi jiray marka qaryo magaalo baxrayn ku taallaa la dhihi jiray ayb wabilah towfiiq sal sl